ولله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد الحمد لواهب العطية والصلاة على خير البرية وعلى آله ذوي النفوس الزكية halkani waxaan ka bilaabaynaa risaala lagu magacaabo arisaala alsamarqandi kana hadli funuunta balaaqada fanni ka mid ah ka muqadamo ahaan balaaqadu saddex fanni ayay u qaybsantaa isbilowga hore saddexdaa fanni waa macaani iyo bayaan iyo badiic mid walbana meel buu saaran yahu ka hadlaa macaani bayaan badiic saddexdaa qeyb ayay balaaqada u qaybsantaa macaani almacaani lafdigaa sida ka muuqataba wuxuu ka hadlaa kelimada carabiyada ah macnaheeda macnaheedu ka hadlaa ujeeddada waxa weeyaan lafdigan macnaha loo isticmaalayo mutaabiq ma ku yahay ma la eg yahay ma ka badan yahay ma ka yar yahay ee maqaamka hadalkan laga soo jeediyey maqaamkii ku habboonaa ma yahay ma khilaafsan yahay waxyaaba sidaa ayuu ka hadlayaa macaaniga mudaabaqatulkalaami limuqtada alxaal ama mudaabaqatulkalaami limuqtada ahaahir labadaa arrimood ayuu ka hadlaa ilaa siddeed baab ayuuna u qaybsamaya fanniga labaad ee balaaqada ka mid a waxa weeyaan albayaan bayaan waa kitaabkeenna fanniga uu ka hadlayo waa faahfaahin doonna insha allahu tacaala fanniga saddexaadna waa albadiic badiica wuxuu u badan yahay muxasinaatu lafdi lafdiga oo la wanaajinayo jinaas wax la yidhaahdo ka hadlaa minhu ljinaasu wahuwa duu tamaamin maca itixaadi alxarfi waanidaami wa mutamaahilan ducii ini talaf yacnii xuruufta inay iswaafaqdo in waxoogaa inta badan ay iswaafaqdeen waxoogaa la kala bedelo in la kala hormariyo la kala dambaysiiyo muxasinaatu alalfaad ayuu ka hadlayaa saddexdaa qayb ama saddexdaa fanni ayay balaaqada u qaybsantaa saddexdaa fanni kitaabkeennani kama hadlayo almacaani waalbadiic labadaa midna ka hadli maayo almacaani waalbadiic kama hadlayo wuxuu ka hadlayaa albayaan bayaanka laftiisaa saddex qayb u qaybsamaa bayaanku wuxuu u qaybsamaa saddex qayb saddexdiisa qayb waa tashbiih majaaz kinaaya saddexdaa qayb ayuu bayaanka u qaybsamaa tashbiih majaaz kinaaya saddexdaa qayb musanifka tashbiih iyo kinaayo midna ka hadli maayo tashbiihna kama hadlayo kinaayana kama hadlayo wuxuu ka hadlayaa majaaz majaazga laftiisaa laba u qaybsama majaazun fi lisnaad iyo majaazun fi alluqa ama majaazun isnaadiyun iyo majaazun lugawiyun majaazga labadaa ayuu u qaybsamaa kitaabkeenna kama hadlayo majaazun isnaadiyun ee wuxuu ka hadlayaa majaazun lugawiyun horta awalan waa inaad sidaa u fahantaa balaaqadiioo saddex u qaybsantay macaani iyo bayaan iyo badiic macaani iyo badiic kama hadlayo kitaabkani bayaankoo saddex u qaybsamay majaaz iyo tashbiih iyo kinaayo tashbiih iyo kinaayo kama hadlayo kitaabka ee majaaz ayuu ka hadlayaa majaazka laftiisaa laba u qaybsamaa majaazun isnaadiyun majaazun lugawiyun majaazun isnaadiyun kama hadlayo kitaabkani ee waxa uu ka hadlayaa waa majaazun luqawiyun majaazun luqawiyun ayaa wuxuu uga hadlayaa si faahfaahsan oo aqwaasha oo dhan uu oofiyey sida uu uga hadlay ee kitaabka kan ku xigay la akhristo ee tuxfatlikhwaan ugama hadlo majaazka majaazka luqawiga aljawhar ulmaknuunna ugama hadlo talkhiisulmiftaaxna ugama hadlo yacni almajaazu luqawiyu si wuxuu uga hadlay aada u faahfaahsan xaqiisuna siiyey laakiin ilaa xad waxoogaa buu yar adkeeyey oo ninka ay ninku hadda ugu horreeya waxaa laga yaabaa inuu yar dhibo diise lagu noqnoqdo wax sii dhib badan ma aha markaa sidaa u fahanno oo almajaazu allugawiyu inuu ka hadlayo aan u fahanno majaazka lugawigu laba u qaybin doonaa majaazun mursalun iyo majaazu isticaaratin murakab iyo hayrulmurakab waxyaabahaasu rabaa inuu ka hadlo warkaa alxamdu lilaahi alxamdu mahad liwaahibilcadiyati waxbixinta allaha hibeeye ayaa iskale wasalaatu naxariisna calaa khayri lbariyati makhluuqa axadkii u khayr badnaa dushii ha ahaato wa calaa aalihi aalkiisa dushooda ha ahaato aalkiida winnufuusi nafafyaalo u saaxiibaha nafafyaalihii azakiyati ee dahirnaa ama ziyaadayo khayrka ku ziyaadayey amaa bacdu fa inna macaaniya alisticaaraati isticaarooyin macaanidooda iyo wamaa waxa yatacallaqu ku xidhan bihaa isticaarooyinkaa ku xidhan qad ukilat waa la sheegay filkutubi kutubta ayaa lagu sheegay mufasalatan mushatatatan xaalay tahay mid kala tagsan casiirata dabdi qabashadeedana ay adag tahay fa aradtu waxaan doonay dikrahaa sheegiddeeda mujmalatan xaalay tahay mid la uruuriyey majmuucatan madbuudatan maxfuudatan lana xifdin karo calaa wejhin sina inaan u sheego wejka oo nataqa ay ku hadashay bihii wejka kutubulmutaqadimiina qolyihii horumaray kutubtooda oo wadallad ay tustay calayhi wejka zuburulmuta'akhiriina kuwii dembeeyey waraaqahoodiina ay tusiyeen yacnii wuxuu leeyahay musanifka isticaarooyin macaani bay leedahay oo isticaarooyinka ay tusayaan min idaafati almadluuli ila addaal baa la yidhaahdaa macaanida waa shaygii la istusayey isticaaradana macaanida wixii tusayey wey haddaba macaanidii isticaarada ay tusinaysay iyo isticaarada waxyaaba ku xidhan aqsaam iyo qaraa-in weeye waxa ku xidhan uu sheegayo isagaa soo wadahay isticaarooyin macaanidooda iyo isticaarooyinka waxyaabaha ku xidhan oo qaraa-inta iyo aqsaamta ahi qoladii hore mutaqadimiin haddeer wuxuu u jeedaa fannigan a'immadiisii culammadii u horraysay ayuu mutaqadimiinku wadaa sida cabdulqaahir iljurjaani nin la yidhaahdo iyo rag la mid ah ee culamadaa hore kutubtoodii ayaa lagu sheegay kutubtaa markii lagu sheegayey waxay u sheegeen si mushatat ah oo kitaabka bilowgiisii iyo dhexdiisii iyo dabayaaqadiisii bay u qaybiyeen hal meel kuma ayan uruurinin qaybintaa ay kitaabka dhexdiisii iyo bilowgiisii iyo aakhirka ay u qaybiyeen waxay sababtay xifdinteedu inay adkaato la wixii mar haddayaan meel ku wada qorneyn ee kitaabka safaxaadkiisa inta aad waddo hadba hadba mar uu ku soo marayo xifdintiibaa adkaani xifdintiibaa adkaatay marka anigu waxaan doonayaa hal meel inaan ku uruuriyo intaas u jeeda si loo xifdiyo hal meel marka aan ku uruurinayana nimankii mutaqadimiinta ahaa siday u qoreen umbaan raacaya ee wax anigu aan ikhtiraacanaye hor laho anigu aan keenaya ma aha intaa ayuu u jeedaa fa inna macaaniya alisticaaraati isticaarooyin macaanidooda iyo wamaa waxaa yatacallaqu ku xidhan bihaa isticaarooyinka waxyaabaha ku xidhan oo isticaaradoo la qaybiyo iyo qaraa-in wax la yidhahduu soo wado qad ukirat waa la sheegay isticaaradaa macaanideeda iyo waxyaabaha ku xidhani filkutubi kutubtii ayaa lagu sheegay mufasalatan xaal ay tahay mufasal waxaa la yidhaahdaa shayga oo dikru shayi calal wejhi tafsiil wej kala faslisan oo la kala bixiyo shayga in loo sheego ayaa mufasal la yidhaahdaa taa haddeer uma jeedo waayo casiirata dabdida u dabadhigaad ku garani haddii mufasal sidaa u jeedo qabashadeeda way sahlanaan lahayd ee mufasala wuxuu u jeedaa mushatata way kala tagsantao midba meel baa lagu sheegay sidaa ayuu ku wada mufasalatan ay mushatatatan xalay tahay mid la kala tegsiiyey casiirata dabdi qabashadeedana ay adagtao aan la xifdin karaynin fa aradtu waxaan doonay dikraha isticaarada macaanideeda iyo waxyaabihii la sheegay ee ku xidhnaa sheegiddeeda mujmalatan xaal ay tahay mid meel lagu soo uruuriyey mujmala bimacnaa majmuuca hal meel lagu soo uruuriyey madbuudatan lana xifdin karo maxfuudo ah calaa wajhin sina inaan u sheegaan doonayaa iyo qaab nataqa ay ku hadashay bihii wejkaa kutubulmutaqadimiin culamadii horumaray kutubtooda ay ku hadashay siday u sheegeen un baan u sheegayaa wadallad ay tustay calayhi wejkaa dushii zuburulmuta'akhiriina qolyihii dambe ee dibdhe dibdhacaya muta'akhiriinta ahaa waraaqahoodii mutaqadimiin wuxuu ka cabiray kutub qoraalkoodii kutubtaa macnihii ay caddaynayeenna wuxuu ka cabiray nudqi nadaqat bihi kutubulmutaqadimiin muta'akhiriinta waxyaabihii ay qoreen wuxuu ka cabiray zubur zuburna waraaqaha yaryar wey ee qoraalkiina wuxuu ka cabiray dalaala wuxuu kugu tusinayaa mutaqadimiinta inay cilmi badnaayeen isla markaana mutaqadimiinta caadadooda ay ahayd inay wax fasliyaan oy caddeeyaan oy tafsiiliyaano marka ay qoraan kadib aan waxba kale loo baahnayn muta'akhiriinna wax inay ijmaaliyaan oy duuduubaanoo sharax iyo tafsiilin loo baahdo mar dambe taasuna waa inuu ku tusiyo fa nadamtu waxaan tahay faraa'ida cawaa'ida kuwa soo noqonayo jawhartoodii ayaan tahay litaxqiiqi macaani listicaaraati isticaarooyin macaanidooda ka xaqsheedeeda ayaanan u tahay iyo wa aqsaamihaa qeybaheeda inaan ka xaq sheego iyo wa qaraa'inihaa qariinooyinkeedii inaan ka xaq sheego fii alaaati cuquudin saddex ciqdi ayaanan ku tahay fa nadamtu waxaan tahay faraa'ida cawaa'ida faraa'id iyo cawaa'id in laysu idaafeeyo cawaa'idna jamcu caa'idatin weeyaan faraa'idna jamcu fariidatin ee fariidadana waxaa la yidhaahdaa jawharta xabaddeeda cawaa'id oo jamcu caa'idatin caa'ida wixii soo noqdaa la yidhaahdaa macnaha wuxuu noqonayaa faraa'ida cawaa'ida kuwa soo noqonaya jawhartooda macniha ugu jeedaana waxa weeyaan masaa'il culamadii hore aan ka soo raray oo aniga ii soo noqday jawhartana la mid ah xagga xusniga iyo wanaagga jawharta ka shabbahaya masaa'ishaasaan sidaa ayuu u wadaa wuxuuna noqonayaa min idaafati almushabbahi bihi lilmushabbah wax la yidhaahdo mushabbahu bihi waan arki doonnaaye mushabbaha in la hormariyo mushabbahu bihigana uu dambeeyo zaydun kal asadi fi shajaaca la yidhahda la yaqaana waxaa suuroobi kara mushabbihii mushabbahu bihigii dambe inta lasoo hormariyo mushabbihii hore la dambaysiiyo mushabbahu bihiga mudaaf in laga dhigo mushabbahiina mudaafu ilayhi laga dhigo min baabi lujaynilmaa bay u yaqaanaan wariixu tacbau bilqusuuni waqad jaraa dahaabuulasiili calaa lujayni ilmaa'i wariixu tacbau dabeesha waxay ku ciyaari bilqusuuni laamaha waqad jaraa waxaa socday dahaabul asiili asiil waa galab dahabna hadda waa dahabkii caadigahe la yaqaani wuxuu ahaan lahaa addahabu kal asiil inuu yidhaahdo ma alasiilu ka dahab inuu yidhaahdo oo asiilka dambaa mushabbaha dahabka horena mushabbahu bihi weeye inuu yidhaahdaa yahayd alasiilu galabkii ka dahabi dahabka lamidka ahaa xagga guduudka ayaa wuxuu ku socday calaa lujayni ilmaa'i almaa waa biya lujayna waa fidada ida lafteeda mushabbahu bihigii ayuu dambeeyey soo hormariyo mudaaf ka dhigay mushabbihiina mudaafu ilayhi waxay ahayd inuu yidhaahdo almaa'u ka lujayni almaa'u biyo oo ka lujayni fidada la mid ah mushabbahu bihigii ayuu soo hormariyey islamarkaa mudaaf buu ka dhigay mushabbihiina mudaafu ilayhi min baabi lujaynilmaa bay u yaqaanaan sida ayuu noqonayaa cawaa'ida faraa'ida oo waxay ahaan lahayd in la yidhaahdo cawaa'ida masaa'ila cawaa'ida masaa'il aniga ii soo noqoni oo kal faraa'idi jawharta la mid ah mushabbahu bihigii ayuu soo hormariyey mudaaf uu ka dhigay haddii laysu idaafeeyo sidaa ayuu noqoni in lakala nactiyeenla kala nactiyeeyana way suroobi karta oo la yidhaahdo fa nadamtu waxaan tahay faraa'ida jawhar faraa'ida oo cawaa'ida aniga ii soo noqoni markaa isticaaru noqonayaa baabkeeda waan arki doonnaa insha allahu tacaala fa nadamtu waxaan tahay faraa'ida cawaa'ida kuwa ii soo noqonayo jawhartoodii ayaan tahay litaxqiiqi macaani listicaaraati isticaarooyin macaanideeda ka xaq sheegiddeeda ayaanan u tahay taxqiiq laba macnaa loo isticmaalaa dikru shayi cala alwajhi alaxaq waa la yidhaahdaa ihbaatu shayi bidaliilihina waa la yidhaahdaa shay in la sugo daliil lagu sugo haddeer wuxuu u jeedaa ihbaatu shayi bidaliilihi uma jeedo isticaaradu de way sugnayd oo asaga inuu sugo loogama baahna khilaafaad jiray isticaarada awjuh laisugu khilaafsanyuu sheegi doonaa awjuhdaasi wejka ugu xaqnimo badan inaan sheegaan dooni intaa ayuu ku wadaa litaxqiiqi macaani listicaaraati isticaarooyinka macaanideeda ka xaq sheegiddeeda oo wejka xaqnimada badan inaan sheego wa aqsaamihaa isticaarada qeybaheeda ka xaq sheegiddeeda iyo wa qaraa'inihaa isticaarada qariinooyinkeeda ka xaq sheegiddeeda fii alaaati cuquudin saddex ciqdi ayaana ku tahay cuquud jamcu ciqdin ciqdigana waxaa la yidhaahdaa kuusha inta la taxo luqunta lagu xirto qool ayaa af soomaali lagu yidhaahdaa yacni kuusha taxan oo jawharku ay ku taxan tahay isla markaana in la xirto ku habboon ama laba qabo ayaa ciqdi la yidhaahdaa qowlka weeyaane ciqdigaa ama qowlkaasi xabadaha ku dhex jira oo uu ka kooban yahayna xabad walba goonideeda fariida loo yidhaahdaa fariidatu haddaba saddex qowl ayuu kitaabka ka kooban yahay ama saddex ciqdi buu ka kooban yahay saddexdaa ciqdi mid walba faraa'id buu haddana ka kooban yahay ciqdiga u hore lix fariiduu ka kooban yahay ciqdiga xigaana afar fariiduu ka kooban yahay ciqdiga u dambeeyaana shan fariido wey shan iyo toban fariida isla noqonayaan kitaabka oo dhan waa shan iyo toban fariida yacni shan iyo toban baab ahaan wey waa saddex ciqdi ciqdigana bimacna alqowl weeye yacni qowl af soomaali waay qowlkii carabiga ahaa maahan waa luqunta waxa lagu xirto haweenka ay xirtaan isla markaa kuulaha iyo xabadaha ay ka kooban tahayna fariida la yidhaahdaa kitaabku waa saddex ciqdi ciqdiga hore lix fariida weeye lixdaa fariida waxay ka hadlayaan uu saaran yahay awalan waxa majaaz la yidhaahdo uu qaybinayo kadibna majaazu isticaaratin uu si gaar ahaaneed uga hadli doono majaaz mursalina uu ka hadli doono lixda ciqdi lixda lixda fariidee ciqdiga hore arrintaasi ayay ka hadlayaan ciqdiga labaad afar fariiduu ka kooban yahay afartiisa fariido waxay ka hadlayaan isticaara bilkinaaya isticaaro la yidhahdaa jirta isticaara bilkinaaya lafdigani waa magac magacani yuu magac u yahay cidda uu magaca u yahay waa ke taasuu ka hadlaya ciqdiga u dambeeya oo shan fariida ka kooban isticaara bilkinaaya qariinadeeda iyo qariinada wax ka zaa'ida haddii la sheego sida la kala yeelayo arrimahaas ka hadli doonaa fii alaaati cuquudin alciqd alwalu qoolka hore fii anwaaci lmajaazi majaaz noocyadii ayuu ku saabsan yahay ciqdiga u hore wuxuu ka hadlayaa majaazka anwaacda uu leeyahay anwaacda uu leeyahay waa annagii nira majaaz isbilowga hore wuxuu u qaybsamaa laba qayb majaazun filisnaadi iyo majaaz luqawi ah majaaz isnaadi ee kaba hadlayo musanifka ee majaazka anwaacdiisa inuu sheego uu doonayaa waa majaazka luqawiga oo keli ah majaazu luqawi ah majaazun luqawiyun iyo majaazun isnaadiyun macno ahaan u fahan majaazun luqawiyun lafdigan majaaz weeyaan majaaz maxaa la yidhahdaa waan arki doonnaay isagaa sheegi doonaay luqawiyun macnaheeda waxa weeye lafdigani inuu majaaz yahay ninka luqada yaqaanaa garani nin walba ma garan karayo yacnii lafdigan majaazka wuxuu kaga jiraa kelimadan luqa ahaanteeda oo kelimadani macnihii caadiga u ahaayee loo dejiyey macno aan ahayn ayaa maanta loo isticmaalihaya miaal aan ku siiyo asadun waxaan naqaanaa libaaxa inuu magac u yahay nin geesiyaad asad ku magacowday oo waxaad tihi ra'aytul yowma asadan asadna nin baad ku wadda hee lafdigan aliftan iyo siinkan iyo daalkani wuxuu magac u ahaan jiray ee loo yaqaanay libaax ninaadna haddeer u isticmaali haysa majaaz wey lafdigan macnihii loo dejiyey macno aan hayn ayaad u isticmaashay majaazkana waa luqawi luqawi waxaa loo jeedaa asad libaax in loo la dhihi jiray ee libaax lagu magacaabay waagii hore ninka garanaya unbaa garan karayaa ninkan uu isticmaalidda loo isticmaalayaa inuusan magacan asaga lahayn magacan asade ninkan inuusan lahaynee nin kalee duurka ku jira uu lahaan jire waxaa garan kara oo keli ah ruuxa hee asad macnihiisa hore yaqaana amaa ninaan weligiiba asad wax lagu jeedaba maqal raaytu asadan haddii aad ku tiro dee ma garanayo ninkan magaciisa caadigu u haystaa saxiix marka ninka luqada yaqaana ayaa garanay lafdigan inuu majaaz yahay majaaz isnaadina majaazun isnaadiyun majaazun caqliyunna waa la yidhaahdaa waa majaaz ruux kastoo caqli leh uu garanayo luqaba uma baahna ruuxaan hadduu caqli leeyahay bini aadanba hadduu yahay wuu garanay lafdigan majaaz inuu ku jiro sida waxaad tidhi ambata rabiicu lbaqla ee tajri alanhaaru webiyaalihii ayaa socday tajrii ficil mudaaric weeye alanhaaruna waa faacilka anhaar tajri inaya faacil u ahayn nin walba caqli lagu garanay maxaa dhacay nahri maxaa la yidhaahdaa meeshan jeexanee labada gebile ayaa nahri la yidhaahdaa biyaha lama yidhaahdo waxaad ku garani biyo hadday ka dhammaadaan meeshan dee nahri way iska tahay webi way iska tahay waa webi guray oo aan biyey ayan ku jirin ee la dhihi maayo biyihii haddii ay ka dhammaadeen webinimadiibuu ka baxay ma jirto biyaha haddii intaa webiga laga soo daro xagga la geeyo ma dhihi kartid webi waan wataa biyaad wadataa saxiix marka magaca nahriga waxaa iskale meeshan jeexan waxa soconaya meesha jeexan ma ahee biyaa soconaya soo maahan tajrii min taxtiha alanhaaru aayad qur-aani wey tajrii way soconi min taxtiha jannada hoosteeda waxaa soconaya alanhaaru webiyaalo webiyaal socon maayaane biyaa soconayaan laakiin webigay dhex soconayaan saxiix waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadatum iimaana zaadathum qolada waxay u ziyaadina aayadaha iimaana zaadad faacilkeeda awey waa damiir mustatir oo aayadka aayaadka u noqonaya he aayadaha iimaan ma ziyaadiyaane ilaah baa ziyaadiya saxiix iimaanka ziyaadadiisa allah keena waayahay he webi inuusan soconine waxa socday biyo aan yihiin ninkii caqli lahoo idil ayaa garanay luqa looma baahna kaasina waxaa la yidhahdaa majaazun luqawi majaazun caqliyun ama majaazun isnaadiyo labadaba waa la yidhaahdaa sababka ayaana loogu bixiyey majaazka uu ka hadlayaa waa majaazun luqawiyun aqsaan uu leeyahay iyuuna doonayaa inuu kuu sheego alciqdu alawalu fii anwaaci almajaazi wa fiihi situ luqaatin wa fiihi situ faraa'ida dheh lix fariida ayaa ku sugan fariidadana waad garanay jawharta xabaddeeda la yidhaahdaa alfariidatu aluulaa fariidada hore almajaazu almufradu acniya alkalimata almustacmalata fii gayri maa wudicat lahu licalaaqatin maca qariinatin مع قرينة مانعة عن إرادته إن كانت علاقته غير المشابهة فمجاز مرسل وإلا فاستعارة مصرحة فريدة هوري وحو كهضليا أنواع المجاز يدون يا إنو كوشيغو أنواع المجاز فريدة هوري وحو كهضليا مجاز كا يا اسم اللوغ هوري مجاز كا اللغوي كا يا وحو قيب سما يا مفرد يا مركب مركب كيس حق إيدك وكيري دوناي mufradkiisii ayuu rabaa inuu kuu sheego iyo mufradkaa laba qeybu u qaybsamayo mufrad waxaa la yidhaahdaa majaaz luqawiya islamarkaana mufrada waxaa loo jeedaa majaaz waxaa loo jeeda wuu kuu fasiri doonaaye mufrad waxaa loo jeedaa baabunaxwo markii aan joognay wixii mufrad loo aqooni jiray mufrad maxaa loo yaqaani kelim ismi keligii mufrad waaye ficli keligiina mufrad xaraf keligiina mufrad soomaaya ya kaasaa mufrada la dhihi jiray maanta oo balaqa aan joognaana sidaa ayaa mufrad loo yaqaana kelima waxdaha kelimatun kelimatun ismi keligii ayaa kelimatun la yidhaahdaa kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqim wasmun wa ficlun uma xarfun alkelim waaxiduhu kelimatun soo ma ahayn waaxiduhu saddexdan mid ka mid ee kelimatuna la yidhaahdaa waayahay ismun keligii ayuu mufrad u yahay kelima u yahay ficlunna keligii ayuu mufrad kelime u yahay xarfunna keligii ayuu mufrad kelime u yahay mufrad horta waxaasu u jeedaa haddaba majaazka mufradka gelayo ee laba qayb ayuu u qaybsamaa qaybihiisa intaan la gaadhin majaaz maxad ku wada majaaz waxaan u jeedaa kelime macnihii loo dejiye macno aan ahayn in loo isticmaalo saddex shardi waa in la helaa yayan kaa fakari kelimada horta macnihii loo dejiyey macnaha aan ahayn waa in loo isticmaalaa waa kow macnihii loo dejiyey macna aan ahayn marka aad u isticmaali calaaqo waa inay taallo qariinana waa inay taallo saddexdaa sharti ayaa la shardini kelimo macnihii loo dejiyey macnaha aan ahayn waa in loo isticmaalaa miisaalkii haddeen aan sheegayna u fiirso asadun waa kelimatu waayo waa hal ismi soo maahan ismigan macnihii loo dejiyey oo xayawaanka muftariska ahee duurka ku jira ayaa loo dejiyey macno aan ahayn ayaad u isticmaashay oo nin geesi aad u isticmaashay waayahay shardigii hore waan haynaa shardiga labaad kelimadaan macnihii loo dejiyey inaad ka soo rarto macno kalena aad u isticmaasho waxaa sababaya macnahan haddeer aad u isticmaali hays kelimada iyo kii waagii hore loo dejiyeed ka soo rartay ayaa meeluun isaga xihan calaaqa ka dhexaysa calaaqa waa isku xidhnaanshu meelun bay isaga xihan yihiin lug bay isku leeyihiin saxiix oo waayahay ninkan geesiga iyo libaaxan xaggee isaga xidhan yihiin geesinimaa ka dhexaysa saxiix soo maaha geesinimaa isku xilahaysa isla markaa waa inaad raacisaa qariinatun maanicatun can iraadati almacna alxaqiiqiyi waxaa loo jeedaa lafdigan macnihii loo dejiyey asalka u lahaa inaadan maanta u jeedin ee ninkan geesigee aad u waddo wax tusinayana waa inaad raacisaa waa inaad tidhaa ra'aytu asadan fi lmasjidi hee masaajid libaax inuusan ku jirin waa la garanay soo maa ama ra'aytu asadan yusalli ama ra'aytu asadan yatakallamu nnaas ama yucaamilu nnaas yacni waxaan libaax ka suuroobi karin ee ninka geesiga uun lagu yaqaano waa inaad raacisaa qariinatun maanicatun waa qariino diidayso qariino waa waxa wax ku tusinaya maanicatun waxay diidi can iraa can iraadatihi lafdigan macnihiisii hore in loo wado ayay diidi saddexdaa arrimood haddii la helo majaazun lugawiyun fi lkelimati ayaa la yidhaahdaa waa majaaz lugawi oo kelima ku jiro majaaznimada maxaa keene isticmaalu lkelimati ligayri maa hiya lahaa ligayri maa huwa lahaa licalaaqatin maca qariinatin maanica saxiix soo maaha hee kelimanimada waxaa keeneena waa taqaanaayoo de waa mufrad waa ismi ama ficli ama xaraf soo waadix maaha kaasaa waxaa loo yaqaanaa majaazun mufrad majaazkaa mufradkaa laba u qaybsamaya waa fasiri doonaaye alfariidatu luulaa almajaazu majaazka almufradu ee mufradka ah acnii mufrad waxaan u jeedaa majaaz mufrade waxaan u jeedaa majaaz iyo mufrad labadaas rabaa inuu kuu fasiro alkelimata kelimaan u jeedaa alkelimata muxuu ku fasire mufraduu ku fasiray mufrad waxaa looga jeedo waa hal kelima oo naxwada markaan joognay kelimatun waxaa loo yaqaanay ismi keligii ama ficli keligii ama xaraf keligii sidii unbuu u jeedaa acnii alkelimata ayaan u jeedaa kelimadii almustacmalata loo isticmaalay fii hayri maa macno heyrkii wudicad kelimada loo dejiyey lahu macnaha loo dejiyey silatun jarad calaa hayri saaxibiha walam yubras la amni labsi baa la yidhahdaa macnihii loo dejiyey macnahaani ayaa loo isticmaalay waa shardigii hore licalaaqatin isku xidhnaansho darteedaana loogu isticmaalay macnahan haddeer loo isticmaalayo iyo macnihii marka hore loo dejiyey ayaa meel isaga xidhan licalaaqatin maca qariinatin wax ku tusinaya mici ayaa loo isticmaalay qariinada oo maanicatin diidayso can iraadatii can iraadati almacna alxaqiiqiyi macnihii xaqiiqada ahaa in loo wado qariino diidaysa maceeda ayaana la isticmaalay majaaz mufrada kaasaa loo yaqaanaa waayahay labuu u qaybsamaa majaazu isticaaratin iyo majaazun mursalun labadaa ayuu u qaybsamaa in kaanat haddii ay tahay calaaqatuhu majaazka calaaqadii hayra almushaabahati isu ekaansho waxaan ahayn famajaazun mursalun wailaa faisticaaratun musaraxa ee majaazka mufradka laba u qaybsamaa majaaz mufrada waa naqaanaa kelimatun dallat calaa macna kelimatun kelimatun isticmilat fii hayri maa wudicat laha licalaaqatin maca qariinatin maanicatin can iraadatihi kaasaa waxaa la yidhahdaa majaazun mufradun kelima macnihii loo dejiyey macno aan ahayn loo isticmaalay calaaqa iyo qariinana ay meesha yaallaan kelimada macnihii loo dejiyey macno aan ahayn loo isticmaalay calaaqa iyo qariinana ay meesha yaallaan majaaz weeyaane labay u qaybsamay majaaz mursal iyo majaazu isticaara qaybtaa meesha ay ka imaani fahm yayan ku dhaafi waxay ka imaani lafdigan macnihii waagii hore loo dejiyey iyo macnahan haddeer aad u isticmaalayso meel uun waa inay isaga xidhan yihiin soo ma ahayn isku xidhnaanshaha magac buu lahaa maxaa la yidhaahdaa calaaqa soo ma ahayn calaaqa iyo culqatun iyo waa isku macno qaybta waxaa keeni majaasku mursal iyo isticaaro inuu u qaybsamo majaaskii mufradka ah waxaa keenaya calaaqada calaaqada ayaa keeni sida ay u keeni waxa weeyaan lafdigan macnihii aad u isticmaalaysa haddeer iyo macnihii waagii hore loo dejiyey isku xidhnaanshaha ka dhexeeyo laba mid unbuu noqonaya inay isu ekaadeen oo macna lafdigan macnahan haddeer aad u isticmaalayso lafdigan macnaha haddeer aad u isticmaalaysaa wuxuu u eg yahay lafdigan macnihii iska lahaan jiray waagii hore ayuu shabbahayuu u egyahay calaaqa mushaabaha la yidhahdaa waa calaaqa isu ekaansho ah iyo qaybta labaad oo ah lafdigan macnahan aad u isticmaalayso iyo macnaha hore isku xidhnaanshaha ka dhexeeya isu ekaansho maaha isuma eka si kale unbay isugu xidhan yihiin mooye isu ekaansho kama dhexeeyo labadaa mid un weeye isu ekaansho hadduusan ka dhexaynin lafdigan macnihii loo dejiyey iyo macnahan haddeer aad u isticmaalayso isma shabbahaan mar haddayan isyabbaheen majaaskaa mufradka ee mursal ayaa loo yaqaanaa majaazun mufradun mursalun wey mursalun mid la sii daayo weeyaanoo ooda laga qaaday mursal maxaa loogu bixiyey mar dambaan ogaan doonnaa insha allahu tacaala sidee adi marba haddayan isu ekaanin isku xidhnaanshaha ka dhexayn karaa muxuu noqon karayaa waxyaaba badan ilaa dhowr iyo labaatan arrimood ayuu noqon karayaa isku xidhnaanshaha waxaa ka mid ah xaal iyo maxalli wax la yidhaahdo aayad qur-aan ayaa waxay tahay yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid khuduu ziinatakum ziine maxaa la yidhaahdaa waa qurux saxiix quruxda waa shay macnawi ah waa wax caqliga lagu garanayo soo sax ma aha shaygaa macnawiga ah qaaditaan kama suuroobo wax la qaadan kara ma aha war hebelow dukaan iyo suuq inta aad tagto ma dhihi kartid niyow qurux iga iibi waxay qurux la iibiyo meel taallaba ma jirto quruxdan waa shay macno ah oo ruuxa si gaar ahaaneed hadduu ugu sifoobo yay quruxda ka muuqani hadduu si gaar ahaaneed u sifoobona qurux la'aan ayaa ka muuqani laakiin quruxda wax meel yaalloo la qaadanaya ma aha aayadduna waxay leedahay khuduu ziinatakum qurux qaata maxaa loo jeedaa dharkii quruxda ay ka imaani lahayd qaata weeye khuduu ziinatakum dhar qaata weeye lafdigan ziina waa ismi soo maahan ziinatun waa ismi tanwiintaan ku garanayna haddii la idaafeeyana idaafadaan ku garanayna ismi weeye waa yahay lafdigan ismiga oo ziine ah macnihii loo dejiyo oo qurux ah macno aan ahayn ayay aayadda u isticmaali haysa saxiix soo maaha macnihii loo dejiyey qurux buu ahaa macno aan ahaynoo dhar eh ayay u isticmaalaysaa ayaddu dhar bay u jeedda qaata sax ma tahay waa yahay calaaqada bal ha ii dambaysee qariinada na tusi inaan ziina looga jeedin qurux ee dhar loo jeedo khuduuda ka horraysaa na tusin khuduu qaata soo laba dhihin he wax la qaadan kara meesha waa inuu yimaadaa lama qurux lama qaadan karayo sax soo ma ahan qariinadii maanicada ahayd wataa oo lafdigan macnihii loo dejiyo oo quruxa inaan loo jeedinee dhar loo jeedo khuduudaan na tustay calaaqadii baa kuu timid dharka iyo quruxda calaaqada ka dhexaysa maxay tahay calaaqada ka dhexaysa waxaa weeyaan quruxda ayaa waxay dhex degan tahay dharka dharkay ku dhex jirta oo dhar quruxsan iyo markaad dhag isku siiso de waa iska quruxsanaani haddaad foolxumeed xataa waa iska quruxsanaani saxiix quruxdaa waxay ku dhex jirtaa dhalka marka quruxdii waa xaalli waa mid wax dhex degan dharkiina waa maxal min tacbiiri alxaalli wa iraadat ilmaxal baa la yidhahdaa min tacbiiri alxaalli kii wax dhex deganaa oo quruxdiia ayaa la cabiroo la sheegay wa iraadat alxaalli wa iraadat ilmaxalli kii la deganaa ayaana loo jeedaayo dharkii ah cagsigeeda khuduu ziinatakum cinda kulli masjidinaa ka dambaysa masjid lafdigan wuxuu magac u yahay masaajidka binyadani saxiix ujeeddada aayadda ay u jeedana cinda kulli salaatin weeye salaadda haddaad gurigaada ku tukanayso kumaan inaad dabada ku xihata maaha ee dhar quruxsan inaad qaadato weeyaane ilaah baad la munaajooniya masaajid haddaad ku tukanay haddaad meel kale ku tukanay mar walba waa inaad isqurxisaan saxiix masjid ayaa la cabbiray salaad baana loo jeedaa haddaba lafdigan masjid ah macnihii loo dejiyo oo binyadan ah macno aan ahayn ayaa loo isticmaalayo salaad ah waa yahay calaaqada masaajid iyo salaad ka dhexaysa maxay tahay tii hore cagsigeed waaye masaajidkan la sheegay waa maxal waa boos salaaddana waa xaalli waa tii dhexdhecaysay min tacbiiri almaxalli wa iraadat alxaal tii horena wuxuu ahaa min tacbiiri alxaalli wa iraadat almaxal saxiix soo maaha calaaqada ka dhexaysa mushaabaha maaha ma ay isu ekaanin masaajidka iyo salaadda isuma eka dharka iyo quruxda isuma ayaan ekaanin laakiin way isdhexdegan yihiin saxiix soo maaha calaaqooyin fara badanoo ilaa dhowr iyo labaatan gaay afar iyo labaatan calaaqa ayuu leeyahay majaaska mursalka ah marka calaaqada ka dhexaysa haddayan mushaabaha ahayn majaazun mursalun magacaasaa loo yaqaanaa sidaa u garo لcalaaqaةi maca qariinaةi maanicaةi can iraadati in kaanat haddii ay tahay calaaqatuhu majaasga mufradka calaaqadiisa hayra almushaabahati isu ekaansho waxaan ahayn haddii ay noqoto famajaazu mursal majaaz mursala la yidhahdaa kaa wailaa isu ekaansho haddii ay noqoto faisticaaratu musaraxa musaraxada xagga u dhig wax jira maaha faisticaaratun inku jooji waayo isticaaro idil musaraxa maaha isticaaradu way qaybsantaa waan arki doonnaaye calaaqada haddii ay mushaabaha noqoto waa isticaara isticaaro haddii ay noqotaana musaraxa inay noqoto laazim maaha waxaa loo jeedaa lafdi ayaa macnihii loo isti kelimatun ayaa macnihii loo isticmaali jiray inta aad ka soo rartay macno kalaad u bixisay calaaqada ka dhaxaysa labadan macnahan dambe iyo macnaha horena way isu ekaadeen wey waa miitaalkii raa'aytu asadan aan ku miitaalinayna raa'aytu asadan yusalli asadan lafdigan wuxuu magac uu ahaan jiray xayawaan muftaris oo duurka ku jira saxiix waxaad u isticmaashay waxaad u isticmaashay nin geesi ah waa yahay oo ninkan geesiga ah iyo libaaxa calaaqada ka dhaxaysaa maxay tahay hee ninkan geesigaa wuxuu u eg yahay libaax see ugu ekaaday geesinimou uga ekaaday meeshuu uga ekaaday waa geesinimo saxiix soo maaha calaaqada ka dhaxaysa waa calaaqa mushaabaha ah isu ekaanshu haa isticaaraan u naqaanaa taasi waa yahay isticaaradu taqriir bay leedahay naxwadu soo icraab ma ay leedahay ficlun maadi mabniyu cala kada kada taqriir noocaas loo maray leedahay ra'aytu asadan yusalli waxaad leedahay taqriirkeeda shubbiha arajulu shujaacu ninkii geesiga ahaa waa la shabbahay bilasadi bijaamici shajaacati fii kullin wastuciina lafdu lmushabbahi bihi lilmushabbahi calaa ariiqi alisticaara almusaraxati alasliyana waan arki doonnaaye shubbiha arajulu shujaacu ninkii geesiga ahaa waa la shabbahay bilasadi libaaxaa duurka ku jira ayaa lagu shabbahay waxaad ugu shabbahday bijaamici shajaacati geesinimaa isu keeni fii kullin mid walba geesinimaa ku suganoo isu keeni oo ka dhaxaysa wastuciira lafdulmushabbahi bihi mushabbahu bihi lafdigiisaa lacaal isticaaratun min alcaariyati ayaa laga keenay caariya oo istafcala loo bineeyo weye masiidka markaan marayna istafcalaa ka mid ahayd soo maahan istakhraja oo kale istacaara caariya qaadasho weeye lafdiga macnihii shaati nin uu leeyahay ayaa waxaad ku tira nin yahowni maanta toonkaan aadi rabaa dharkiina waa iga wasakhaysan yahaye yahow shaatigaada aan gashadoo toonka aan ku aado haye gasho caawaradaad soo celin rabta ruuxii toonka kugu arko hee shaatigan aad wadatay kaagi maaha hebel shaatigan xaggeed ka keentay hebelaale waan ka soo caariya qaatay soo sidaa ma ahayn isticaaro lafdiga macnihii waa sidaa magacani libaaxa laga soo qaatay oo laga soo caariya qaatay war libaaxow bal waxoogaa magacan nin geesiyoo kuu egaa jiraayo aanu isticmaalle keen magacii waxaa laga soo caariye qaatay libaax ninkii geesigaa loo bixiyey shubbiha rajulu shujaacu bilasadi bijaamici shajaacati fii kullin wastuciira lafdulmushabbahi bihi mushabbahu bihiga lafdigiisii mushabbahu bihi iyo mushabbahi waan kala sheegi doonnaaye mushabbahu bihiga lafdigiisii magacii uu lahaa asad weeyaane ayaa la soo caariye qaatay lilmushabbahi mushabbahoo ninka geesiga ayaa loo soo caariye qaatay calaa ariiqi alisticaarati almusaraxati alasliyati waa isticaaro waa caariqaadasho majaaz isticaaro ku socdo weeye isla markaa isticaaratun musaraxatun asliyatunna waan fahmi doonnaa waxa loo wado sidaa u galo in kaanat calaaqatuhu hayra almushaabahati famajaazun majaaz weeye majaazka oo mursalun mursala wailaa calaaqadu haddayan mushaabaha ahayn mushaabaha waxaan ahayn ayay noqotay faisticaaratun isticaaro weeye isticaarada oo musaraxatun musaraxada mar baan tawdixin doonnaa alfariidatu haaniyatu in kaana almustacaaru isma jinsin ay isman hayra mushtaqin falisticaaratu asliyatun wailaa falisticaaratu tabiciyatu lijaryaaniha fi lafdi almadkuuri halkan wuxuu ka hadlayaa musanifka isticaaradu qaybinayaayo majaazgii mursalkaa halkaasuu kaga haray khalaas halkan laga bilaabo ilaa kitaabka uu ka dhammeeyo isticaaru ka hadli rabaa isticaaradana waa majaaz calaaqadiisa ay mushaabaha tahay isticaaradu waa majaaz calaaqadiisu ay mushaabaha tahay waa yahay sideedan waxaa jiraa si uu maaragtay mowduuca u soo dhowaado isticaaradu waa majaaz calaaqadiisa ay tahay mushaabahu mushaabaha calaaqada inay noqoto waxay ku timi waagii hore isticaaradani waxay waxaa asal u ahaayoo ay soo martay tashbiih wax la yidhaahdo hadalkaas si fiican ugu fiirsada si hadhow taqsiimka dambe uusan idin dhibin isticaaradu tashbiih wax la yidhaahdo ayay soo martay oo isticaaradu asal ahaan laba arrimoodoo la isku shabbahayo wejli isaga shabbahayana ka dhaxeeyey ayay ahayd laba arrimood marka la isku shabbaho wejka la isaga shabbahayo meesha ay isaga ekaanayaan labadaan arrimood mid baa asal u leh midna farca buu ku yahayoo hadduu u ekaaday waagii hore uma ekaan jirin miisaalka garo waxaan ku idhaha zaydun kal asadi fi shajaacati zaydun ninka zayda kal asadi libaax buu u egyahay fi shajaacati geesinimaduna uga egyahay saxiix soo maaha libaax iyo waxaa isu egnin xaggee isaga egyihiin geesinimo sax ma tahay waa yahay geesinimadan libaaxa iyo bani aadamka yaa asal u leh libaaxa asal u leh ee arrinkaas waxoogaa murana ka jira libaaxa jaraa uu asal u leeyahay ee geesinimo asal uma leh qoraa leh adigu markeedaan ogaan doonnaay haddaan miisaalkan ku hagaajisanayn zaydun kalasadi fi shajaaca waxaa ka sii waadixsan hindun kalqamari fi diyaa'i hindun islaanta hinde ah kalqamari dayaxay u eg tahay fi diyaa'i iftiinkay uga eg tahay waayahay hinde iyo wuxuu isku shabbahayaa ninkan qamar dayax xaggee isaga shabbahay iftiin waayahay iftiinkan ay isaga ekaadeen hinde iyo dayaxa yaa asal u leh dayaxa asal u leh dayax weliga waa iftaa wuu ifaa soo maaha ifkiisana waa if xoog badanoo wax nuurinaya hinda laakiin iftiinkeeda wax ma nuurinayo gasoo imruulqays waxbay nuurini waxbay nuurini buu sheegay laakiin beentiisu waaye manaaratu mumsa raahibin mutabatilin kulaha faynus rashidi ahaan waay islaanta waxbay ifin wax saasuu sheegayay laakiin beentii wey waa yahay islaantan iyo dayaxa waxaa iftiinka ay iska shabbahayaan asal u leh dayaxa sax ma tahay haddaba kan wejka la iska shabbahaya kan asalka u leh yaa mar walba mushabbaho bihi ah kan aan asalka u lahaynee farca ku ahna mushabbah baa la yidhaahdaa intaa ma fahamteen mushabbah iyo mushabbahu bihi inaad kala garataana la doonaya mushabbah meesha ay isaga ekaanayaan labada shay midka aan asalka u lahaynee farca ku ah yaa mushabbah la yidhaahdaa kan asalka u lehna sida miisaalkeenni dayax oo kale ama libaaxa oo kale mushabbahun bihi baa la yidhahdaa mushabbahun mid wax loo ekaysiinayo iyo mushabbahun bihi mid loo ekaanayo sida ayuu noqonayaa macnihi taa ma la fahmi mushabbah iyo mushabbahu bihi waa la yaqaan saxiix zaydun asadun kaafun fi shajaacati afartaa arrimoodaan haddeer isticmaalay zaydun kal asadi fi shajaacati zaydun waan isticmaalay waa mushabbahii asadna waan isticmaalay waa mushabbahu bihigii kaafna waan isticmaalay fi shajaacatina waan isticmaalay soo maahan zayd waa mushabbah asadna mushabbahu bihi kaafkan aadaatu tashbiiha la yidhaahdaa inay isu eg yihiin wixiina tusaya weeye saxiix soo maaha aadaatu tashbiih fi shajaacatina meeshay isaga ekaanayeen wejhu shabaha la yidhaahdaa wejhu shabah intaa ma la fahmay tashbiiha afartaa rukni buu leeyahay mushabbah iyo mushabbahu bihi iyo aadaatu shabah iyo wejhu shabah saxiix soo maaha waa yahay intaa markaa sidaa u fahantaan tashbiihii sidaa u dhisnaa ayaa waxaan sameeyey mushabbahii ayaan xadfi aadaatu shabihiina waan xadfi maxaa soo haray mushabbahu bihi iyo wejhu shabah haa isticaara meesha taalla tashbiih waa laga baxay waxaa la mid ah haddii aan mushabbahu bihiga xadfo aadaatu tashbiihana aan xadfo maxaa soo haray markaana mushabbaha iyo wejhu shabihi wejhu shabahaan ha la sheego ama ha la xadfo dan lagama leh asagu dhib ma keenayo laakiin labada rukniyee ugu waaweyn tashbiiha waa mushabbah iyo mushabbahu bihi labadaa rukni mid haddaan xadfo aadaatu tashbiihiina aan raaciyo isticaara meesha taalla tashbiih laguma magacaabayo waxaa lagu magacaabi isticaara saxiix waayahay labada rugniye waaweynee aad mid xadfi waa mushabbah iyo mushabbah bihii soo maaha kan aad xadaftaad u fiirsan mushabbaha haddaad xadafto waxaad xadaftay mushabbahii aadaatu tashbiih wajhu shabaha ama xadaf ama xadfi keliya waxaan doonaynaa mushabbahu bihigii inuu joogo mushabbihii baad xadaftay aadaatu tashbiihiina waad xadaftay waxaa jooga mushabbahu bihi isticaara meesha taalla isticaaradan musaraxa la yidhahdaa magaceeda musaraxadii haddeer uu kuu sheegaye wey musaraxatu musaraxa lafdiga macnihii fahan musaraxatu mid la caddeeye wey mid aan la qarinine bannaanka la keena wey waxaa musaraxa loo leeyahay kii la shabbahaye loo ekaanayey ayaad sheegtaa loo wadaa oo aadan xadfin taa ma la fahmin istacaaratun musaraxatu waxaad xadaftay aadaatu tashbiihi iyo mushabbahi waxaad reebtay mushabbahu bihigi wajhu shaba xadaf ama ha xadfi marba mushabbahu bihi hadduu joogo mushabbahna uusan joogin iyo aadaatu tashbiih isticaarata la isticaaradaana musaraxatuna la yidhaahdaa isticaaro horaan usoo sheegnay oo lafdigan ninkii lahaa ayaa laga soo cariiqaatay nin kalaa loo bixiye weeye musaraxana waxaa loo jeedaa lafdigii lasoo cariiqaatay laftiisaa sheegan ma xadfana waa miaalkii haddeer aan miaalinayna ra'aytu asadan ra'aytu rajulan kalasadi fi shajaacati ma aadan dhihin rajulantii mafcuulu bihiga ahayd waad xadaftay yaad mafcuul ka dhigtay mushabbahu bihigi rajulan kalasadi soo mahan kaafkii xadaf rajulna xadaf asadkii mafcuulu bihi ka dhig kalaamki waxba kama xadfana ra'aytu asadan libaaxaan arkay yusallii waa inaad raacisaahay wax uun adigu qariqarina isagaa keeni doonaay saxiix soo ma aha isticaara meesha taalla isticaaradana musaraxa la yidhahdaa musaraxa safafka loogu bixiye ma naqaana maxaa loogu bixiyey mushabahubihigaa sheegan lafdigiisii oo asadaa sheeganaa loo jeedaa asad lafdigan maanta libaax looma wadee nin baa loo wadaa geesi ah in nin loo wadanayo salliida aad daba dhigtaana tusin taa ma la fahmin isticaara musaraxa sidan cagsigeedaa samaysayoo waxaad xadaftay mushabbahu bihigii aadaatu shabahi wajhu shaba xadaf ama ha xadfi waxaase jooga mushabbahii oo keliah waxaase jooga mushabbaha oo keli ah isticaara halkaa taalla laakiin isticaaradaasi musaraxa lama yidhahdee makniyatuna la yidhahdaa isticaaratun makniyatun makniya lafdigaa macnihii waxa weeyaa makhfiyatun la qariyey isticaaratun isticaarada oo makniyatun la qariyey maxaa la qariyey hee mushabbahu bihii lafdigiisii aad soo caariya qaadatay oo ninkan inaad ku sheegtay la doonaya ma aadan sheegin waad xadaftay makniyatun waa la qariyey wey ra'aytu asadan inaad tidhahdo soo lama doonaynin ma aadan dhihina waxaad tidha ra'aytu rajulan ra'aytu rajulan oo rajul haddii aad tidha xaggee isticaaro ka timid iyo tashbiihba waxaa tashbiih ee isticaaro keenay rajul markaad tidhi rajulku ma aadan daynine qariina waxaad raacisay tusinayso inaad rajulkan wax libaax ku shabbahday miaal waxaa tidhi ra'aytu rajulan lahu libadun ra'aytu rajulan ninaan arkay lahu libadun shaashne timaha libaaxa libad la yidhaahdaa nin libad lahaan arkay ha nin libad ma bixiyo shaash ma bixiyo libadka ayaa lagu yaqaanaa libaax libadkan aad sheegayso rajulkan ayaa waxaad ku shabbahday asad asad magaciisii baad soo caariya qaadatay intaadan na soo gaarsiinin aad xadaftay asadka wax uu khaas u leeyahay ayaad meeshii keentay oo libad ah isticaaro makniya la yidhahdaa taasina isticaaro musaraxa iyo makniya inaad kala fahamtaanaan doonayaa oo keliya isticaaro musaraxa mushabbahu bihigaa sheegan isticaaro makniya mushabbahaa sheegan laakiin mushabbaha marka la sheego mushabbahu bihiga xadfan khawaastiisa waa in lagu sheegaa meesha oo mushabbahan sheegan la siiyaa saxiix ma tahay isticaarada labadaa qayb ayay u qaybsantaa qayb saddexaadna ma jirto sakaakin la yidhaahdaa qayb saddexaad sheegi doonaa waan arki doonnaa in sha allahu tacala wbilahi towfiiq sal allah wslam barak